لله رب العالمين والصلاة والسلام ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaynoo socday shuruuddii arkaanta qiyaasku ay lahayd markaa waxaan soo aragnay bal asalka oo waatan soo aragnay dee afar rukni inuu yahay oo wixii shuruudi uu leeyahay bal asalkana khaasatan shuruudda u soo dhigtay iyo waxay keenayso ah in xukumka naftiisii maanta asalkani yahayna xalaytaan soo yar aragnay imikana bal intii inoo harsanayd oo saddexa ayaa shuruuddeedu horta qeybta hore ay noogu iman doontaa haaniyan shuruud alfarci waa kii koowaad wuxua shuruud اlasl waa kii labaad adugu waa shuruud alfarci faraca shuruuddiisa tacriifkiisu waa inoo horeeyey faracuna waa kan imika qiyaaskaan u baahanayba waayo asalkii isaga xukunkiisu dee ama nas buu inooguba sugnaa ama ijmaac buu inoogu sugnaayo asalka xukunkiisa waan haysanay waa faracan maanta aan xukun mansuus uu leeyahay ama lagu ijmaacsan yahiyo taasi aanu jirin ee aynu baahnayn in xukunkiisa aan sugnaynu qiyaaska kuba sugno weeye faraci haddaba ka waxaa loo shardiyayaa shardaani laba shardi kow wujuudu cilati alasli asalka ciladiisii helitaankeeda la helayo weeyo fiihi isaga dhexdiisa in laga helayo bimacnaa dee kollay qiyaasku haddaanay cilo jirin cilladaasi ama mid nasku yimi haba noqoto qaybaheedna waa inoo dambeeyaan ama mid ijtihaad laguba soo saaro mustanbada haba noqotee haddaan cilo maalan xukumka ama asalkani aanu mucallal ahayn xukumkiisu qiyaasba meeshii ma imanayo oo cilo haddaanay jirin cilladu waa wixii inoo suurto gelinayay xukumkan asalku lahaa inaan naqlino aynu u naqlino faraci marka maxaa shardigu uu noqonayaa cilladii asalkaba ay inoogu sugnayd ee aan lahaynba xukumkanba waxa keenay waa ciladaasoo xukumkan sababtiisu ama ciladiisu taa weeye waa in laga helayana faraci si inoogu suurto gasho xukumkaa naqlintiisa iyo gudbintiisa aan faraci usoo gudbinayno liannahaa ciladu manaadu tacdiyati alxukmi xukumkanba gudbintiisa la gudbinayo ilayhi ila alfarci farca loo gudbinayo waxa uu ku tacalluqayo weeye manaadku waa tacalluq wixii uu ku tacalluqayay iyo meeshii uu ku tacalluqayay weeye bal ciladana waabay inoo dambeyn doontaa hadhow cilada iyo shuruudeedu ee bal horta waa in farcan aan doonayno inaan asalkii haleeshiino oon xukumkiisa ku haleeshiino asalkaa xukumkiisu ciladii uu lahaa tii oo kale waa inaan ka helayno markaasay inoo suurto gelaysaa tacdiyadii oon odhanaynaa dee tanna taasuu laba mid yaho wixii halkaa inoogu sugnaa ee xukumka keenaa tanna keenaya allaa yakuuna laba allaa yakuuna inaanu noqon faraci mansuusan mid la caddeeyay oo nas uu kuba yimi ama ijmaac calaa xukmihi xukumkiisa fa in kaana hadduu yahay xukumkiisu mid dee naskiba inoogu yimi lam yaxtaj uma baahanayo ama lam yuxtaj looma baahanayo ilaa qiyaasihi qiyaasiisa aan faracan qiyaas qaadano calaa kayrihi kayrkii oo asalkii ah oo arrinka labaad waxa weeyaan farcan imika aan doonaynon xukumkiisiiba aan dee dalbayno inaan xukum uba sugno waa inaan ina nas ku yimi xukumkiisa oo daliil inoogu yimi xukumkiisaoon ka qaadanaa inaanu jirin bal asalkiiba aan ka ee daliilkii waa tii aan asalka kaba cabirnay xukumkan way u isticmaalaan oo nafs alxukm maxalka xukmigana waa u isticmaalaan waxaa kaloo loo isticmaalaa si aan bal maalan soo maray oo kale maxalkii xukmiga ama dee shaygan waxa weeyaan maxalkan xukumka oo dee waa shaygii sidaa dee nabiidkii oo kale ah waxaa kaloo loo isticmaalaa si aan yidhi wuxuuba kolli qiyaasaan waan ugu baahanaynaaye xukumkii asalku lahaa iyo daliilkii xukmiga bal maalan haddii aan faracan aan daliil u hayno xukumkiisa aan ka qaadano dee qiyaaskiisaba looma baahnaa waa inaanu waxaasoo inoogu yimi xukumkiisaoon ka qaadanoon dariiqa qiyaaska ahayn aanu jirin markaasu inoo dee aynu qiyaas ahaan xukum ugu sugaynaa haddii marka horeba nas ama daliil noo caddaynaya xukumkiisii qiyaasba looma baahna bal labadaas baa farcina shuruuddiisu ay tahay shuruuddana si aan marka horeba soo aragnay dee haddii aan shuruuddaas la helin qiyaas imaka halkan aynu xukum ku sugnaa ma jirayaba waa wixii qiyaasku inoogu hagaagayo inoogu sugnaanaya haaliثan ka saddexaad shuruudu xukmi اlasli asalku xukumka uu leeyahay shuruuddii uu lahaa bal tacriifkii xalayna kolley waxaan filayaa inaanu dihnigeenna iyo baalkeenna kaba bixin xukumkii asalku lahaana bal masaladii khamrada haddaan soo qaadano ee xukumku taxriimkiibuu ahaa asalkiina bal markaa haddaan kala duno waaba khamrada nafteedii taasoo waa maxalkii xukmiga haddaba xukumkii way asalkiina markii hore aynu soo aragnay walow taasna dee xukum ahaan shuruuddaasi ay keenaysay ictibaaraadkii kale la yar fiiriyo inaan xalay soo aragnay imika asalkii ma aha ee xukumkan asalku leeyahay bal asalkii haddaan khamradii ka dhigno xukumkeedu waa xaaraamnimadkii ama taxriimkii maxaa isagana xukumkaas si qiyaaskiisu u suurto galo aynu xukumkaa u naqlino aynu faraci u gudbino aan u baahanee u shardiya haddaba taas wayushtaradu waxaa loo shardiyayaa fii xukmi اlasli xukumkaa asalku leeyahay waxaa loo shardiyayaa shardaani laba shardi waana xukumkan la naqlinayo maanta ee faraca la siinayo an yakuuna inuu yahay kow weeye alfarcu farci musaawiyan lahu mid la siman fi اlasl waa cibaaradii kitaabkeenna dhacday waxaanan isleeyahay cibaaradan dee waxaa mastarkeedu ahaaba shanqiidi mudakiradiisa walow inta yaree fa in kaana alxukmu cibaaradiisuun ay ka yar duleyd qeybtaas oo kale cibaaradiisna waxayd waana dee halka macnuuna hagaag inooguba caddaanaye oo halkan waxayd cibaaradiisu halkan far an yakuuna xukmu lfarci oo lafdi xukmi baa halkan kuba sugnaa kolleyna waa kii loo jeeday oo waxaanan isleeyna waa cibaaradiisii oo dee waa maca misaalkiisiie intaa dambe fa in kaana alxukmu fi lfarci unbaa cibaaradii ay bedelanto cibaaradiisii cibaaro aan ahayn ay timi marka cibaaradiisu waxay ahayd waana talaqbaduna inoogu hagaagisiye maqsuudku aada inoogu caddaanaye an yakuuna xukmu lfarci farcu xukumkan uu leeyahe maantaan u sugaynaa musaawiyan mid la siman lahu xukumkaa fi lasl asalkii ku sugnaa oo xukumkii asalka inoogu sugnaa iyo xukumkan faracaan markaa imika siinaynaan qiyaas ku siinaynaa waa inay isku mid yihiin oo haddii kaasi waajib ah kani waajib yahay haddii kaasi xaaraam aha kaasi xaaraam yahay hadduu kaasi sunno aha kani sunno inoo noqonayo ee bal matalan markaa iyadoo kaasi uu bal matalan xaarimnimo keenayay haddii aan idhaahno faraci mee karaahu keenaya oo kale ee ma sinna oo xukumkii labadii xukum baan sinayn haddaba xukumkan asalka aynu naqlinayno aynu farac u naqlinayno waa xukumkan faracu waa inuu la siman yahay xukumkaa asalka uu leeyahay uu laba siman yahay bal markaa taasba weeye waana tacriif inta dambaa sii cadayn wadalika ka qiyaasi larusi beriiskii oo loo qiyaas qaataba weeye cala alburi qamadidii looga qiyaas qaato fii taxriimi riba ribo taxriimkeed oo dee haddii bur oo kale ama qamadigii qamxigii qamadi haddii lagu iibinayo ama wax dee cilada guud la wadaagsado madcuumaadkii kalea sida shaciir iyo lagu iibinayo heed oo kale waxa shardigu uu ahaa bal masalan marka jins noociisii lagu iibinayo sida qamadi oo kalena waxa weeye in ay isleeg yihiin lana kala qaataa xukumka uu ahaa haddii aan taa lala iman mubaadaladii caynkaas ayd xaaraamnimo ayaa ku imanaysa waa riba ayaa meeshii soo gelaysa xaaraam ah haddii dee bal wax kale oo lagu iibinayo madcuum kale oon jinsigiisii ahayn bal shaciirkaiyo burka markaan laba nooc ka kala dhigno ama laba jinsi aan ka kala dhigno dee waxay meesha in lagu kala qaato haddii miduun uu meeshii aan lagu kala qaadin taqaabud markaa meeshii aanu dhicin iyadana riba ka imanaysay xaaraamnimadkaba ah marka haddii bal burkii uu taas aynu naska u haynay oo bariiskiina aan xukumkaa siino dee xukumkii waa taxriimkii un waa kii naftiisii weeyaan oo kiibuu la simayo kaasi hadduu xaaraam ahayoo riba dee xaaraami ay kaba imanaysay kana ribadii xaaraam tahayd baa marka beriisba beriis laguma iibinaya ama madcuumaadkii kale haddaan dawaabidii sharciga ahayd la ilaalin kaba imanaysa marka xukumkii faracaya noogu sugnaa kii asalka ee aynu soo naqlinay waa kaa la siman oo kamana ziyaadsana kamana nuqsaansanaa bal mithaalku waaba kan laakiin maxaa ixtiraasku noqonaya oo shardigaa ah la waaya markaa qiyaasi aanu inoo jirahayn fa in kaana alxukmu xukumku hadduu yahay fi lfarci faraca kuba sugani asyada mid ka siyaadsan minhu xukumkii fi lasli asalka uu kuba sugnaa aw anqasa mid kaba nuqsaansan lam yasixa alqiyaasu qiyaaskii ma ansaxayo oo masalan xaaraamnimo ayaynu burkii ku haysanay wixii markaa kii dee farci ahaa ee maanta maqiiskii ah xukumkii aynu markaa siinayna karaahun buu noqday aan xaaraam ahayn waa ka nuqsaansan yahay markaa taas oo kale ama kaa hore ee asalka inoogu sugnaabaaba sunno ahaa hadhow xukumka kan yeeshayna waajibnibuu noqday waa ka ziyaadsan yahay waa ka xoog badan yahay marka arrinku taa hadduu yahay dee maxaa qiyaasba ina qiyaas meeshii ma jiro oo ina qiyaasku waxay xukumkii asalkulaa mid lamida inaan u sugno oo kale taasna waxay keenaysaa xukumkan faraca la siinaya ama xukumkiisu waa inuu la siman yahay in xukumkii asal lahaa marka labadaa midna qiyaaskii ma aha qiyaas dee shuruuddiisii ay buuxsantay qiyaasna lama odhanayo wadalika kaan yakuuna waaba inuu noqdo asyadadii iyo anqasadiibuu inoo sii dee misaalin ah alxukmu xukmu lasli xukumkii asalku alwujuuba wujuub uu yahay wa xukmu lfarci farca xukumkiisuna annadba sunno uu noqdo aw alcagsi amase ta cagsigeedoo xukumkii asalkaa sunno ah kana wujuub uu noqday inta aan marka horeba laqbada ku soo daray ama macnaynta aan kuba soo daray taasoo kale qiyaas shardi baynaan hayn ma sidna labadii xukum saa daraaddeed dee wax tacdiyadii dhabta ahayd may dhicinba oo markaas qiyaas imanka kana qiyaaskani mid hagaagaya ama qiyaas saxiixa ma noqonayo shardiga labaadee farac markaa xukumka asalku leeyahay an yakuuna xukumku inuu yahay weeye sharciyan mid sharciya uu yahay qiyaaskanba waxaynu u wadnaan halkan uga hadlaynaa ee meeshana lagaga hadlayaa waxaan doonaynaa xukum sharciya inaan ku sugno waa qiyaas sharciya markaa hadduu qiyaasku qiyaas luqo ku tacalluqsan uu yahay oo kale ama qiyaas waxa weeyaan dee masalo kaleo ama arrin kaleoo caqliga ku tacalluqsan ee inagu inay xukum sharciyaan doonayna inaan kuba sugno qaradku isbaatu xukmi sharciyin buu ahaa qaradkiina maba jiro markaa kaasna meeshii buu kaba baxaya ee waa inuu yahay xukumkani xukum sharciya waa inuu yahay marka culimada qaar ba halkan waxay siyaadiyaan sharciyan ay sii raaciyaan sida dee shanqiida mudakeradiisoo kale kuba sugan waa farciyan welibana xukumkaasi xukum farciya waa inuu yahay oo waxay kaga ixtiraazayaan arrinku hadduu caqaa'id noqdo caqaa'id qiyaas kuma sugayno oo wixii usuul ah ee usuulsha diinta ama caqaa'id oo kale ah dee qiyaas kuma sugayno oo qiyaas halkaa ma gelayo ee waa masaa-ishii furuucda ahayd weeyeen taa usuulsha ahayd ayaa qiyaasku gelaya ee iyadana wixii san oo kale xukum mucallala ee cilladiisii la garanaya ayaa qiyaasku gelayaayo wixii aan cilladiisa laba garanahayn ee taas oo kale insa dee bal iminka salaadii duhur inay afar ragcadood tahay wax kalon uga qiyaas qaadan ama dee cishaa iyo maqrib oo kale cadad ragcaad oo kale iyo awqaadahan iyo waxan waa axkaam sharciya laakiin dee waxa weeyaan maxay tan u noqdeen oo maxaa duhur afar looga dhigo saddex maxaa looga dhigay taasi wax inagii imaka aan garan karno aan fahmi karno ma ilah ba subxaana watacaala taa kaba dhigay marka taas oo kalena qiyaas baabkeed maaho qiyaas ma gelayo iyadoo bal axkaam farcigaba noqonaysa bal haddaba waa inuu sharci yahay bal farcigaasna waaba la ziyaadiyaa oo ixtiraaska farciga inooga imanayaana waa taas ama sharciga wixii kaba imanta laa caqliyan waa xukum caqliya ama waa inaanu noqon falaa yahbutu dalika bilqiyaas waa kaa caqliga ama umuuraha aan nidhi waaba usuul oo kale qiyaas kuma sugnaanayaan liannahu yudlabu fiihi lyaqiinu masalan umuuraha caqliga oo kale dee waxaa la dalbaa wax yaqiina walqiyaasu yufiidu danne lakiin waxaa kaba runtaa inaan kuma tacriirino qiyaaskii sharcigaaba meesha aan u jeednay waxaana ujeeddadu ahaydba inaan xukum sharciya kuba sugno dee umuurahana xukum sharciya maaha kani bal dee usuulshana dee kolley umuurahan baaba lagu saari karaa laakiin wixii caqli ah ama luqa iyo waxyaalo kale dee waa umuuro ka baxsan wixii aan doonayna inaan sugno xukum sharciya meesha oo bal masalan xalaal iyo xaraam le waajib iyo sunno iyo waxyaalla inaan meesha u sugno raabican shuruud lcilati waa kii inoogu dambeeyey waa tii afraad cillada shuruuddeedii weeye cilladana markii horeba tacriifkeeda waynu noo sugno waa macnahan isu geynaya asalkiiyo faraci ee keenayaba xukumkii asalku lahaa inaan kan uba sugno waa macnahan kaba dhexeeya jaamica ah haddaba cilladaas iyadna shuruudda ay leedahay kow an takuuna waa inay tahay alcillatu cilladu mutacadiyatan mid gudbaysa mid maxalkaasuun ku kooban waa inaanay noqon bal xukumku haddaanu mucallal ahayna waa taan idhi qiyaas meeshii ma gelayo hataa xukumkii uu cillo leeyahay laakiin cilladiisa isaga un mooyaane suuradaa mooye suuro kaloo laga helayaa aanay jirin halkaasun ay kuba kooban tahay iyaduna sax meeshii waan cillo uga dhigaynaayo xukumkan cilladiisu waa taa waan odhan karnaa barhkood khilaafa kaba keeneene oo dee waxa weeyaan tahay laakiin qiyaas meeshii ma gelayo oo halkan qiyaas kama suurto gelayo dee kol haddaan cilladan suuradaas ay inoogu timi mooyaane ama halkaa xukumka ay leedahay meeshaa mooyaane meel kale aynaan ka helahayn oy halkaasun ku kooban tahay iyadana qiyaas ma imanayo qiyaasku waa inay cilladii aynu suurooyinkan kale ee aan doonayno inaan xukumkii asalku lahaa siino waa inaan kaba helayno lakiin hadday halkaasun ku kubanto aanay dhaafsanayn yada dee qiyaasiyadna ma gelayo marka cilladu waa inay mutacadiya noqoto inay qaasira noqon fa in kaan hadday tahay qaasiratan mid ku kooban oo ku gaaban calaa maxalihaa meesheedaasun oo halkaa mooye meel kale aan laga helahayn imtanaca waxa meesha ka baxayo mumtanic noqonaya ama waxaan suurto gelayn alqiyaasu biha in cilladaa wax looga qiyaas qaato iyadii dee bal masalan xukumkii ay halkaa ku lahayd suuro kale la siiyo sababtuna waxa weeye licadami tacadiha ila alfarci asalkan way ku sugan tahay laakiin faracan lagamaba helayo oo kol haddaan dee farcii lagama helahayn maxaan xukumkiisii uma soo naqlin karno waa licadami tacadiha tacadigeeda ama gudubkeeda ay u gudbaysa la-aanteed iyo inaanay jirin ila alfarci farcii cilladii umama soo gudbayso mihaalu dalika kaa mihaalkiisu jacaluu shahaadata khuseymata waa masalo ama arrin xadiidsi aan xalayba anaan suur arrinka waan soo sheego caawa dee waxa halkan looga jeeda un baaban caddaynaya xalataynu soo marreen jacaluu shahaadati khuseymata ninkaa khuseymo la odhanayo saxaabigaa markhaatigiisii dhigitaankii laga dhigay ama lagaba yeelay ka shahaadati rajulayni laba nin markhaatigood oo dee markaa shahaadada inteeda badan bal meelo ka badanna way jirtaa saa zinadii oo kale laba shaksi ama laba nin shahaadadood bay axkaamta ama dee markhaatigu ay xuquuq iyo waxyaalo iyo axkaam lagu ridi jiray bal oo taas oo kale ilaahayna waashiduu daway cadlin minkum miman markaas iyo laba adigu bal markaa wixii dee mala maal iyo maal wixii looga qastayay oo kale ayaa bal dumar soo gelayay dee wixii aan iyaga u goonida ahayn oo halkan laba dumar iyo nin laba aqbalayay taa nafteeda ayaa waxa gala nin shahaadadii iyo dhaar oo kale iyadoo dee ay markaa madaahiba qaar aanay qowlkooda ahayn laakiin dee axaadiisii bay noogu sugan tahay oo nin iyo markaa dhaarna way galaan balmaalkii oo kale way galaan haddaba in shahaadadii taasay ahayd khusayma waana umuur bal masalan weliba xataa taa shaksiga keliya la aqbalaya ama nin laba aqbalayo dhaar baa laba socoto keligii un lama aqbali jirin ee halkan san xalay soo sharaxnay khusayme shahaadadiisii baa rasuulku kaba yeelay inay u dhigmayso laba nin markhaatigood oo halkii laba nin inay markhaati ka furaan loo baahnaa hadduu dee waqtigiisii uu noolaa khusayma uu markhaati ka noqdo nin labaad looma baahnayn lama doondoonahayn oo kale maxaa haddaba keenay inuu isaga shahaadadiisu laba nin shahaadadood u dhiganto qisada xalaytaan soo sheegay waaba waa licillati sabqihi uu degdegiisii uu degdegay cilladeed iyo sababteed ilaa tasdiiqi nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay inuu u rumeeyo binowci nooc min atasdiiqi rumayn kaba mid ah dee maha kii rasuulka ilaahay dadkuba ay wada rumeeyeen inuu rasuul ilaahay loo rumeeyo taas ma aha waa nooc tasdiiq kaba mida waa arrinkii dee uu ninka ay iskuba haysteen oo uu yidhi aniga inuu dee arrinku taayo rasuulku kaa iibsaday markhaati u ah rasuulka ilaahayba oo lam yasbiqu ilayhi hayru dadkii kale la jooga kusoo ururay aanu ruuxna u degdeginba arrintaasi isagay ku kooban tahay haddaba cilladaa maanta taa dhacday uu rasuulku shahaadadiisii laba shahaado ula simay dee ruux kaloo saxaabadii ka mida raggii weliba kasii fadliga badnaa ee tobankii jannada loogu bishaareeyey ay kaba mid ahaayeene ka wada fadliga badnaa bilyaqiin ugaba fadliga badnaa arrinkan cilladan kama helayno iskabadaa asxaabtii kale cilladu khusayme may dhaafin markaa kol hadday taa tahay dee imanka qiyaas ma gelaya halkan oo inagoon idhaahno kol haddii khusaymaba shahaadadiisa ay laba shahaado u dhigantay bal waqtigii la yidhaaho abubakar oo kale isagaa ka fadli badan asxaabtii rasuulka ama bacda nebiyinba waa ninkii dad uguba fadliga badnaa fadliga caynkaasa le oo asxaabtii uguba fadliga badnaa ee shahaadadiisii baan laba ka dhigaynaa ninkii abibakri u markhaati kalo far keligii markhaati kaloo looma baahno waa iyadoo la yidhaha sababtu cilladii masaladan keentay ama arrinkan keenay abibakar kama helayno cid kalena kama helayno halkiiba ay kuma koobantahay kol hadday halkii ku koobantahyna qiyaas ma laha oo qiyaas ma gelayso dee suurada kale kama helayno marka wa halkaasoo cid looga qiyaas qaataa ma jirto marka cilladii waa inay mutacadiya noqoto ujeeddadu siaan asalkan uga helay faraciina aan uga helayno cillada nafteedii aan uga helayno waa caynteeda ama dee jinsigeedba aan kaba helayno ee kol haddii cilladii meeshii aanay dhaafahayn iyadna qiyaas ma imanayo arrinka labaad ay leedahay ama shardiga labaad an takuuna waa inay noqoto cilladu kal iskaari sida iskaarkan wax sakhraaminta dee waxaan dee ama ruuxu cabaya ama si kaleba u isticmaalaya caqliga doorinayo o kale taas oo kale ay tahay caqli wixii caqli doorinaya maxay xaggaasoo kale uga jeedaa waaba tanoo fa kulamaa wujida aliskaaru fii shayin wujida taxriimu fiihi bal haddaan cibaaro kaleba usoo dhigto hodiyo siyaalihii kutubta kale baan kuba arkaynaya halkanba dee waa tani waa misaalkii bay noqonaysaaye an takuna mudarida xalayna maraa idiraad waa inoo soo maray laba goor lianna alxukma fi lqiyaasi mudaridun ama anwa laysa mudaridan khilaafa liman yujiisu labada laftiyo laga yaab barhkoodna markaa dee maala laygu soo yar celiyo in yar ciladu waa inay mudaridaan noqoto mudaridada ama idiraadku halkan wuxuu noqdaa waa istimraar اlxukmi fi jamiic اlmaxal waana tan dee marka dambe cibaaradiisa ay noo sii caddayn doonto cibaaradoodii macnaa xukumkan meeshan inoogu sugani meel kasta oo dee wasfigiisii dee ahaa ciliyada u suubanayeen ama cilada ka dhignayn laga helo waa in xukumkii laga helayo bacnaa waa in ay noqoto mar kasta bal ciladii haddaan iskaarkii kaba dhignaeg waa tanoo khamradii waa xaaraam maxaa xaaraam ay u noqotay dee caqligii bay doorinaysaa haddaba caqli doorinta ama iskaarkaasi wax kastaynu kaba heloon dee khamradiiba yaanu noqonin markaa khamro wixii loo yaqaanay yaanu noqonin be wax kastoo laga helo waa in xukumkii la helayo ujeeddadu waa inaanay inagu soo bixin iyadoo ciladii aynu helay oon xukumkii la socon oo ay xukumkii iyo ciladii ay kala hadhayaan markaa mudarido maaha mid fii jamiic almaxaal meesha imanaysana maaha bal markaa waa in dee kulamaa wujidat alcila wujida alxukm mar kastoo ciladii la helo waa in suuro kastoo laga helo waa in xukumkii la helayo markaasay ciladii aan wax ku cilayn karnaa ee haddaan hello iyadoo ciladii ay jirto oo ama maanic dee daraadiiya bal hadduu hadheer dhib ma lahe waxay sababdii aynu u tirinaane aanay jirino haddana ciladii oo jirto xukumkii markii hore aan ku ogeyn inaanu jirin xukum kale meeshu ay leedahay dee markaa taasna qiyaasuma suubanayso oo markaa idiraadku waxa weeye waa istimraar oo dee shaygaasi waa mudarid waa shay mustamira markaa waxay noqonaysaa markan an takuna alcilatu mudarida waa waxa weeye wujuud اlxukmi fi jamiic اlmaxal ama istimraar اlxukm xukumkaas oo dee daa'ima joogto noqda fi jamiic almaxal meelihii kasta meel kastaoo dee wasfigii aynu kaba helaan markii hore cilada u tiirinay taasaan kaba helo marka muxuu yidhi waatan an takuna kaliskaar taasi uga jeeda waayo fa kulamaa wujida aliskaaru mar kasta oo la helo wax sakhraaminoo macnaha ujeedadu bal khamradii haddii aan casirun cinaba si dee tacriifkii xanafiya aan kuma koobno ama barhkood dele lugawiyiin ay lahaayeen in ciladiina ay ahayd iskaarka dee wixii aan casiir cinab ahayn ee xataa cuntadeennii aynu noqaanay hadhuurhkii haddii dee waxa weyaan dajo iyo waxyaala lagaba samaysto oo kale ama malabkii sidaa dee yamanba loogaba samaysan jiray sharaabka ay badxiga odhan jireen oo kale heeddii waxaa masriga ay odhan jireenee yaman loo yaqaanay adugu waxeenan aynu cunayno fawaakiidan aan cunayno hab la sameeyo lagu khamiiriyo oo marka dambe la isticmaalo caqliga ay doorinayso maxaa meeshii imanaya taxriimki waa jira iskaarkan ciladaasuu keenaya haddaba waa inay taasoo kale noqoto mar kastoo iyadii la helo xukumkii waa inuu jirayo ee haddii iyadiiyo xukumku ay kala hadhayaan suurooyinka qaarkood ciladaasi tacliil uma saabanayso bal maalan ama qiyaas ma ma keenayso ama wax looga qiyaas qaato laakiin marka ay dee taasi dhacaysa ama markaan maaniciya jirin siday inoo sii sharxi doonaan wakaducmi walkayli buu yihi oo fakulamaa wujida aliskaaru fii shayin shay min alashyaa kaba mida wujida ataxriimu fiih dee wixii xaaraan buu noqonaya in iskaarkii baan haynaaye marka meeshii maxaan haysanaa istimraar اlxukmi fi jamiic اlmaxaal meelihii oo dhan oo xukumkii joogto inoo noqday mudarid inoo noqday wakaducmi walkayli bal haddii dee marka cuntadan ama burka iyo shaciirka iyo tamriga iyo waxyaalahaas ama madcuumnimo ciladii lagaba dhigo maanta waa cilo mustanbadaha sidan xalay soo sheegne ama kelba laga dhigay sida culimada qaarkood kuba tegeen aimada qaarkood ay kuba tegeen sida dee xanaabile iyo xanafiya mala taas oo kale maxay noqonaysaa fakulamaa wujida alkaylo marka wax makiila la helo de haddii ciladii taan ka dhigna wax kastoo dee markan dee la kala qaadanayo ama istifa adigu dee jaanibun la kala qaadanayo laysu miisoo miis dhacayo aw ducmu ama inuu madcuumnimo yahay waxni uu cunto yahay wax dee dacaama uu yahay fii shayin shay aynu ka helo xaruma riba fiih de haddii ciladii taa laga dhigo oo la yidhaha ciladan shaciirkan iyo burka iyo timirta iyo rasuulka ilaahay dee uu inoogu sheegay uu yihi riba kaba imanaysa ciladu waxa weeye waxana waa wax la quuto ama wax la cunaba weeye marka maxay keenaysaa wax kastoo dee markaa la quuto ama laba cuno in la yidhaaho ribadii baa kaba imanayso way gelaysaa oo aanay kaba hadhin haddii ay surooyinku kala hadhadhaan markaa meeshii qiyaas ma imanayo wey fa idaa takhallafat laakiin bal hadday hadho ciladii macnaa takhallufkeedu waa maxay ciladii ayaa joogta xukumkiina muu iman oo ka soo qaad ciladani suuro waxay inoo ahayd xaaraamnimay keentay ama xukun bay inoo faa'iidaysay dee waxaanay tahay shardigu ahaa inay mudarido noqoto oo suuro kastoaynu ka helno ama shay kastoaynu ciladii ka helno xukunkaa markaa hore ay noo keentay dee oo aynu ka helayno si aynugaba qiyaas qaadano taas ay tahay laakiin maxaa dhacay ciladii baan haynaa fii shayin min alashyaa ayaynu ciladii markii hore kaba helnay laakiin xukumkii ma jiro xukumkii maanta ma laha suuradaas waxaan eegaynaa maxaa reebay oo xukumkii maanta ciladii ula socon waayey taas marka wuxuu uhi fain kaana hadduu yahay takhalufa hadhitaankan ciladii ay xukumkii iyo iyadii ay kala hadheen limaanicin wax hor joogsanayo ciladii inay maanta halkan raad ku yeelatay oy xukumkii keento manciyey uu jiray laakiin suurooyinka aan maanicaasi jirin xukumkii aan helayno ee maanta suuradan maanica unuu reebay falaa tadulu markaa ciladu ma buraysa qiyaaskeedii suuradii unbaa gaar noqon meelihii kale dee xukumkii way inoo keenaysaa markaa qiyaaskiina waa inoo jirayaaba maxaababay tahay kamaa low qiila haddii laba yidhaaho alqatlu alcamdu alcudwaanu dilka badrheerhkaa ee gardarada ihi cilatun lilqisaasi qisaastii buu cillo u yahay waaba ti aan idhaahno oo bal matalan markaa taasi maxay keenaysay imaka waa kan ilah yihi walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulilalbaab ama kutiba calaykum alqisaaso qisaasna waxay noqotay dee ruuxii qaatilka ahaayee bal cid dilay ee bikayri xaqin ku dilay ee dulmi iyo cudwaan u dilay in dee isagiina wixii uu sameeyey wax lamida lagu sameeyo ama ruuxii loo dilo taas baabay qisaastu tahay haddaba markaa maxay keenaysay markaan ciladii ka dhigno waa qatli maha dil keliya waa maanta saddex wasfi baa wada socda loo badrhiiday waa camdi welibana dee gardarro oo haddii dee qatligii uu jiro uu camdigi jire laakiin ninkani ninkii markii horeba kii isagu weliga uu ahaa dilay qisaastiisii ay tahay o sidaa uu kuba dilo qatligina waa jira camdigii waa jira lakiin cudwaan ma jiro oo markaa waa in dee qatli camdi oo cudwaana gardarro ama xaq la-aana ay meesha noqdo saddexdaa wasfi marka laga helo maxaa meeshii ka dhalanaya in ruuxii qisaas meesha ay timaado loo qisaaso haddaba bal markaa waxaa jirta suura inagu soo baxaysa iyadoo qatli camdi oo cudwaani jiro aan qisaasna jirin suuradaas ciladii oo jirta ayaan xukunkiina iman ciladiiyo xukumkii baa kala hadhay laakiin maxay tahay maanta maanic baa jira halkan inay ciladu ta'hiirkii yeelato xukumkaas oo halkan maanic jira ee haddaan maanicaasi jirin way keeni lahayd suuradaasoo kale lama odhanayo ciladani ma aha mudarido lama oo weeyaanoo mudarido maaho saa daraaddeed xukum kama ratibay ama qiyaas imanka halkan ma gelayo shardigii qiyaaskaa maqan lama odhanayo maxay taatay suuradaasi waqad takhallafat way hadhay waa ciladii oo qatli camdi oo cudwaan oo ciladii qisaaska ahayd macnaa ujeeddadu qisaas may keenin waayo qisaas kamuu dhalan iyadii way joogtaaye fii qatlilwaalidi waalidka diritaankiisa liwaladihi waladkiisa uu dilo camdan badrheedh iyo cudwaanan gardarro uu dilo id cila inahu waalidkii laa yuqtalu bihi ay biwaladihi waladkiisii looma dilayo oo maxay tahay suuradu bal hadday dhacdo waalid waa kii wax dhalay inuu waladkiisii dilo dilkiisuna khada maahae waa camdi dee waana cudwaan oo dee mid kale uu dhalay oo ama taasoo kale oo uu weligiis ahay oo u qisaasay aanama jirtee cudwaan bay ahayd saasuu kuba dilay waa si cabdi oo badrheedha ayuu u dilay oo kale suuradaas ciladii ahayd alqatlu alcamdu alcudwaan way jirtaa waxaanay keenaysay in la qisaaso waalidkii laakiin arrin baa jirta kollay dee aaaar ama dee axaadiisana ba soo hortay waalidka inaan loo qisaasayn inankiisoo kale duu sabab wujuudkiisa u ahaa bal dee irsigiisii shaqo kuma laha diyadiisii way imanaysaa kafaaradii way iman axkaamtii kale laakiin kole duu isagu wujuudkiisii sabab u ahaa isagii inankii cadamkii waalidkii sabab uma noqonayo marka maxaa meeshii reebay iyadoo qatligii oo cabdigii oo cudwaani jiro qisaasi may iman oo qisaasi halkan looma qisaasayo waki wixii kale way imanayaan laakiin qisaastii baan imanayn maanic baa jira maanta waa maanicu ubuwa waa aabanimo aabanimadii baa horjoogsatee haddaanay taasi jirin oo suurooyinkii kale o dhana dee way imanaysa marka tan oo kale cillo burtay kama dhigayno cillo maanta burtay oo dee kollay aan mustamiro ahayn saa daraaddeed aynaan qiyaaski dee shuruuddiisii aanay inoo buxsamin oo kale haddaanay mutacadiye ay taha aanay me waxay weeyaan cillo burtay ay noqotay aan idhaahno qiyaas markaa waxaan uga qiyaas qaadan karnaa oo iyadii kama dhigayno taas lama odhanayo maanta cilada hadhitaankeeda ee xukumkii ka hadhay xukumkii khaasatan isaga kaba hadhay waxay tahay waa maanici baa jira maanici haddaanu jirinna way keeni lahayd markaa suuradan cilladu waa cilladeedii caadiga ahayd qiyaaskana way usuu bataa markaa w fa yuqaal waxaa la odhanayaa inahaa ciladii maanta takhallafat waa can ilxukmi oo qisaaskii ah limaanicin maanic jiro huwa alubuwatu aabanimo ah falaa tabdulu ma burayso fii kayri labi cidii aan aaba ahayn ama waalid aan ahayn fakullamaa wujida alqatlu mar kastoo la helo qatliga alcamdu lcudwaanu gardarrada ah ee weliba loo badheedhay min hayri labi wanaxwi abkiiyo dee waalidkii kaleba adigu lagama helo wajaba alqisaaso qisaasti way waajibaysaayo markaa ujeeddadun waxa weeyaan ciladii hadday maanic la-aan aanay raad u yeelan iyadoo maanicba aanu jirin ay ta'siir yeelan weydo ciladaasi maaha mid qiyaas u suubato aynu waxuga qiyaas qaadanayno laakiin ta'siirkeedii waxaa hor joogsaday iyo xukumkii inuu yimaado suuradan waxaa ka reebay hadduu maanic jira yahay markaa cilladu ciliyadeedii ay ahayd ay keenaysay dee shardigeedii waa u buuxaa un ay qiyaas ku keenaysay taas ba wain kaana takhalufu waaba kane hadduu takhallufkeedu uu yahay cillada hadhitaankeedu min gayri maanicin maanic la-aan oo wax maanici ma jiro falaa yasixu ma ansaxayo atacliilu biha iyadii in wax lagu cileeyo oo xukum cillo loogaba dhigo oo hadhow markaa la yidhaha dee waa kaasoo xukumin kan iyadaa cillo u ahayd ee suurooyinkii kale an waa iyadoo laba yidhaaho kamaa low qiila waaba iyadoo la yidhaho waa tii matalan maanic la-aan u hadhay tajibu zakaatu zakadu way waajibaysaa fi lmawaashi xoolahan qiyaasan iyadoo looga qiyaas qaadanayo cala amwaali haddaba waa dee imaka mithaal un weeye inay sakadii mawaashidii aan dhaqanaynay waajib bay ku tao nusuus baa waajibisay ee bal masalan haddii aanay nusuusta aynaan hayn oo la yidhaaho sakadu mawaashidii bay ku waajibaysaa qiyaasan cala alamwaal iyadoo xoolahan kale sakadu ay ka waajibto aan uga qiyaas qaadanay maxaa cilladu a ay tahay waa bijaamici dafci xaajati alfaqiiri ruux baahan baahidiisaas oo la awdo ama lagu daafaco ayaabay sugaynayso ujeeddadu maalkaasna sekadu waxay ugu waajibtay amwaashaa kale dafcu xaajati alfaqiir bay ahayd ee mawaashidiina waa wax wax laga bixin karo ruux baahan waa wax dee wax looga tari karo oo iyadiina dafcu xaajati alfaqiir waxa way kaba imanaysaa way ku sugantahay saa daraaddeed mawaashidii sakadii waajib bay ku noqonaysaa waaba iyadoo taa la yidhaah marka fa yuqaalu cilladani maaha cillo imika halkan mudarida a ma aha fa yuqaalu waxaa la odhanayaa ina tacliila cilla in wax lagu cileeyo maanta wujuubkii sakada masalan bidafci xaajati alfaqiira oo cilladii lagaba dhigo inay tahay dafcu xaajati alfaqiir qad takhallafa waa hadhay canhaa cilladan ah dafcu xaajati alfaqiir alxukmu xukumkii fi ljawaahiri jawaahirtii masalan mihaal ahaan oo dee waxaan arkaynaa iyadoon maanic jirin dafcu xaajati alfaqiirna meeshii ay kaba iman karto oo in zakaba waajibin marka kol hadday taa tahay cilladii oo taasiir markaa cilladani ma laha wax kale in lagu cileeyo mooye taa ayaan lagu cilaynin bay noqon tanna qiyaas ma gelayso oo maxaa mihaalka tan dambe uu yahay waxyaalahan jawaahirta ee qiimaha badan ee dee markaa nafiiskaas lulu-a oo kale ama luulka oo kale iyo waxyaalaha jawaahirta yaaquudka iyo waxyaalahaasi dee qiimo aada u sarreeyay leeyihiin qiimo aada u sarreeya dheemanti iyo waxyaalahan in marka la eegno xukum ahaana waxyaalahan kale naqdeynka la yidhaaho dahabkii iyo fidadii la xukum ma aha oo iyagu taasba bal inay dee tijaaro iyo waxyaalaha curudu tijaaro noqdaan mooyaane dee sida dahab ahaanta ay uga waajibaysay zako oo kale halkan zaka ugama waajibtaa wixina waa maal weliba qiimo badan loo dafcu xaajat alfaqiir way kuma sugan tahay haddii markaa daba taa hore lagu cileeyo waxaa meeshii la odhanaya dee wax iyaduna ay dafcu xaajati alfaqiir aan ka helayno oo dee taas aan kaba heli lahayn oo haddana zaka aanay ku waajibin baa jirto waatan ciladii oo jirta aan xukumka jirin sidaa daraaddeed halkaa cillo maanta aynu dee qiyaas ahaan u adeegsano aynu waxaan xukumkana cillo ugaba dhigno si aan wixii kale aan kaba helyo meelihii aan kalaba kale kale uga qiyaas qaadano iyadii maaha marka ujeeddadun waxa weeye haddii maanic jirana dhib ma laha waxaan ta'siir la-aanta keenay laakiin haddii taasiir la-aantani ay iska timi uun iyadoo maanic la-aan taasi cillo ma noqonaysaan wax ku cilayno markaa shardigii qiyaaskuna inooma dhammaanayo taas bal halkaasna shuruuddii baan kagaba baxnay taqsiimu lqiyaasi qiyaaska qaybintiisa loo qaybiyo ilaa qadciyin wa daniyin ku qadciya iyo ku daniya oo waxa weeyaan markaan la eego garashadan ama ogaanshahan aan ogaanayno ciladii xukumka asalku lahaa ayaa waxuu kolna noqonayaa shay qadciyo waan hubnaa waan yaqiininaynaa xukumkan ciladiisu inay tan tahay marna dee wax kalaaba la odhan karaa ixtimaal kalaa soo geli karo oo dani baa meeshii jira markaan jaanibkaa kaba eegno waa qiyaaskiiya xaggan waxaan ka eegaynaa ciladan xukumka asalku leeyahay dee inay tahay wax dee aan shaki ku jirin oo yaqiin oo la og yahay oo taa qadcigabaa sida kuwaan arki doono qaybta nafyulfaariq oo kale ama taa la isku haleeshiiyeen cilladan aynu ka soo baxnayba markaa aan uba baahnayn iyo dee mid daniya bal taa qaybinteed aw amase jariyin wa khafiyin waa iyadoo isla miduun qiyaaskii oo loo qaybiyo mid daahira waadixa oo jeli kaaba la odhanayo ayaa mid isagu qarsoon oo kan u baahan dee cilladiisaas aynu shuruuddaale in loo helo bal markaa labadaas u kala baxo qiyaaskiiba qadciyo dan yeelan amase jeli iyo wuxuu yeelanayaa khafi waa isla miduun alqiyaas اlqadciyu tacriifu huwa qiyaaska qadcigii maa kii weeye laa yaxtaaju laa yuxtaaju aan loo baahnayno macahu isaga maciisa oo kal haddii la haysto ila tacarudi u bambax loo bambaxaba ama la doondoono oo la baxsiyo lagama hadlo oo de iyadii aan looba baahnayn lilcilati اljaamicati cillo iyada isu geysa asalkan iyo faracan aan looguma baahnayn oo macnaa waxa weeye cilladii xukumka asalku uu lahaa waa yaqiin in faracii laga helayaana waa yaqiin marka uma baahninba in meeshii cilladaa dee shuruuddaa lahayd iyo waxyaalahaas aan nidhaahno taasaa cillo ahoo dee shuruuddeedna waaba tan an bal yuktafaa fiihi markaa taa waxaa laguma kaaftoomayaa binafyi alfaariqi almu'asiri wax kala saara oo labadan kan aan hayni iyo kan kale u dhexeeya oo kala farqinayo raad le maanta halkan oo taasiir leh inaanu jirinba fi lxukmi xukumkan almu'asiri fi lxukmi xukumkanna raad kuma yeelanaya inaan faariq saasi jirin wadalika ka ilqaa'i lfaariqi waa faariq udhexeeya dee ilqihiisii la ilqaynaya meesha lagaba saarayay bayna albawli kaadi fi lmaa'i raakidi biyo fadhiyo laguba kaajo iyo walbawli kaadi fii inaa'in weel lagu kaajo iyo markaaso bal inta weel laguba kaajo wasabihi fiihi laguba shubo biyihii raakidka ahaa marka waxa weeyaan waa qiyaaska nafyu lfaariq ilxaaqiisu yahay dhab ahaan culimada qaar unbaa qiyaas tan kaba dhiga shaafici oo kale noocan kaba cabira alqiyaas fii macna alasli buu kaba cabiraa kuwa qaarkood alqiyaas aljali bay kaba cabiraan ee waxa weeye in badanna qiyaas way kaba saaraan oo lafdigan nudqigan baan kaba faa'iidaysanaynaaye laakiin maxalka nudqiga maahee waa mafhuumkii muwaafaqo ee weliba xukumkana kagaba mudnaa awqaada qaarkeed ama laba sinaayo waa halkaa mafhuumkii muwaafaqo weeye kani kaas baa dee kol shaafici oo kale alqiyaas fii macna alasli buu kaba cabiraa alqiyaas aljali way kaba cabiraan ama alqadci oo kale qolooyinna waxaabay kuba doodayaan waxani qiyaasba maaha lafdigan iyo naskan aan hayno ayaynu kaba qaadanaynaaye laakiin haddaan dee manduuqiisa maxalkan nudqiga iyo dhawaaqa alfaadii aan kaba qaadanay kana waa macnahan aan kaba fahmaynay naskiga kolkol min baabi awlaba aan ugaba fahmayna sida amsiladan arki doono oo misaalkan uu sheegay waxa weeyaan rasuulka ilahi waa xadiiskaa wada garanaysa laa yabuluna axadukum fi lmaa'i daami axadkiin yaanu ku kaajin biyaha fadhiya yaanu ku kaajin waayo biyihii dee weysaa loogu baahanya cabid baa loogu baahanya maydhi baa loogu baahanaya biyahana kaadidna way xumaynayaa isaaba bal markaa way fasaahadinaysaa bal taasba weeye xadiidka laftigiisu wuxuu ku yimi dee laftigan haddaan eegno waa iyadoo kaadidii lala dul tago laakiin wax farqiga u dhexeeya ma jiro muhimku waa kaadidan wax fasaahadinaysa ama wax nijaasinaysa ama dee wixii waxaa haddii aan xataa ay badan yihin oo tajiis aanay keenna waxaa dee dadka kaba yaqiiqsoonayaan markaas ay noqonayso wixii ay kaba dhigayaana dadkii ka xumeeyaba isticmaalkoodii kaadidaasoo biyi gaadhay un weeye marka haddii lala dul tago ruux ku kaajo iyo haddii inta weel lagu soo shubo oo lagu soo kaajo lala dul yimaado lagu shubo wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro ciddii dee bal taa kala farqaysayna waa jumuudkii daahiriye uun waayo halkan ibnu xasmi isagoo culimada aada qiyaaskan waliba a'imadii weyneyd aan cibaaradiisiiyo carabkiisii kulla yidhaaheenba dee waxa weeyaan lisaan ibnu xasmin wa sayf alxajaaji shaqiiqaan ay kaba cabireen carabkii ibnu xasmiya seeftii xajaaj oo walaalaba isku abiyi hooye ay kaba cabireen waa dhibtiisii badnayd ee culimada cidna aanu uma turi jirine taasi keentay in badan oo dadkii kaba mid aha iyadoo cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo ijtihaadkiisa halkaas la wada qirayo iyo kutubtiisa nafcigeeda haddana dad badan kutubtiisa iyo inay kaba faa'iidaystaan kaba dheeraysay waa dee umuurahan qiyaaska ee uu bal aan imaamna kaga nabadgelin cibaaradiisii kullayd ee shiddada lahayd oo taasna kollay isagana ay usoo jirtay cibaaro oo dee cibaaraadkay igu layaabka badnaan arka ah isaga ahayd oo kale masaladan qiyaaska oo kale waa shanqiidii adwaa ulbayaan me sheekhan leh mudakerada maaha ee waxaad la socota dersi gaara uu qiyaaskan iyo umuurihiisa iyo ixtijaajkiisa iyo taas mala xalqa laga duubay markii dambena deiso kolley madiina lagaga duubay oo markii dambena ay dee mudakerada aakhirkeeda kuwa madbacaysan markuu umuurahan kaba hadlaya ayuu kaba cabirayay kadaba iftara cala allah cibaaro sidaasuu kaba cabirayay waa dee kolley halkii akhda ayaa kaba cabiraya sababtuma waa cibaaraadkiisii kuwa laba mida dee waa isagoo ibnu xasmi ujeeda oo dee taasuu kaba cabiraya oo kale haddaba markaa isagoo kale hadalkiisu tan ahaa uu lahaa nahyigu wuxuu ku yimi in lagu dulkaajo laakiin haddii taas oo kale ina nahyi kuma dhiman oo kale waana hadal kole waxaan nidhaahnaba aynaan garanayna waa jumuudkii laftiga wax farqiga u dhexeeya ma jiro bal waxaa dhici karta kaadidan tani inay qadaraad iskaba naqayd lagu dulkaajiyey tani dee baaldiloo lasoo buxiyo lagu dul shubay oo kaba daran oo intaas qaas inay noqoto bal markaa taas oo kale uma baahnin cille inaan helno halkan uma baahnin waxaan leenahay farqi u dhexeeya ma jiriyo tan iyo tan waanan dee wax aan yaqiinayna inaan hubno marka kaas oo kale nafyu lfaariq ha la yidhaaho ama ilqaa lfaariq haba laba yidhaaho ama cadam lfaariq almu'asir iyadu waaba ta aan leenahay waa mafhuum muwaafaqo ee aymo kala duwani waxaabay leeyihin ma ahaba qiyaas ma aha haddii ay qiyaas kaa tahina waa qiyaaskaa dee aad u jeliga ama uu shaafici kaba cabira alqiyaas fi macna alasl bal markaa wahuwa anwaacun minha isagaa waxa weeyaan anwaac u kala baxaya noocan qiyaaskan qadcigii ama kan lagu jamcinayo cillo uma kani uma baahnaa ee waxa weeyaanun inaan leenahay kan iyo kan wax u dhexeeyaa ma jiro taas aan leenahay ee waxaana jirta nadiiru lxaqi xaq nadiiru lbaatil baatilna sharcigeennu laba shay oo isku mid uun ma kala farqinayo ee wixii xaq ah wixii la midka ahaana waa xaq dee farqi udhexayn weeye wax aan ku kala farqinaa jirin wixii baatilkaa ee wax dee maalan marka waxa kale la midkee wax aan ku kala farqina aanu jirna isna waa baadilun taasi waa baadil haddaba bal markaa isagaa qayba yeelan oo kala adadag barhkood baa dan iyo barhna waxa weeyaan isagoo hadda ay nafyulfaariq ay tahay barhna yaqiin bay noqon ama qadci maa kaana almaskuutu kow maa kii kaana waaday almaskuutu canhu kan lagaba aamusay awlaa mid kaga xaq leh kaga mudan bilxukmi xukumka min almanduuqi manduuqi waa mafhuumu lmuwaafaqa markuu u yahay dee isagu xukumka kagaba awlaysan yahay kan manduuqa uu kuba yimi maca alqadci iyadoo la goynayo la yaqiininayo binafyi lfaariqi wax u dhexeeya inaanu jirin wadalika ka ilxaqi mihqaali ljabali buur wax leeg haleeshintiisa la haleeshiiyeba weeye bimihqaali darati daro haddaan idhaha quraanjata gurar kuma fasira ama wixii kale daro lagu fasiri jiray wixii leekaa fi lmu'aakhadati qabashada macnaa ilaahay muxuu ihi faman yacmal mihqaala daratin dee sharan yara ruuxa dee in yar oo daradaas quraanjata ugu yarba ama waxaa markay cadceeddu meelaha yar banbanaan aqal ka soo gasho aan dee la taaban karin ee dhex yaaco oo kale habaaga ay yidhaahaan oo kale bal darro adugu waa waxaa aada u yar bal maalan aan len waa shayka uguba yar intaa in legoo shara sameeya waa loo dee arki doonaa haddaan si kale looga dhaafin waa xor iman doona kii khayr sameeyeyna waa sidaas oo kale haddaba bal maalan misqaalu darra arrinkaa yeeshee hadduu buur wax lagninku sameeyo maxay noqon dee isagaa ruux kastoo caaqilo waa garanayaayo in dee mu'aakhadadii markay noqoto ama dee mujaazaadkii kale iyo sawaabin isagaaba xukumkii kaga awlaysan waana wax yaqiina taasi oo kale bal taasi waa mid waxaaba la mida waa ilxaaqi darbi lwaalideyni labada waalid garaacooda la garaaco bita'fiifi ufin oo lagu yidhaaho la haleeshiyey fi taxriimi xagga taxriimka oo bal masalan ilaahay wuxuu yihi walaa taqul lahuma ufin waladkii baa lala hadlayaa waalidka waa wax yar oo tilmaamaya inaad ficilkiisa ama arrintiisa aada dhibsanayso uf oo kale ha odhanin waa kelimo yar adigu waa shan yar oo malaa ta'di wuxuu ku xasillaha ugu yar iska dacaylacaayo iyo iyo hadalka xunoo laguba yidhaaho iyo bal maalan haddaba hadday ufin xaaraam noqotay oo taa laynoo diiday darbigii oo meesha waxaa loo diiday waa ta'adigan ama iidahan waalidka uguba sugan dee dhibta ku sugan ama aadaha kaba imanaya garaac la garaaca muxuu noqonayaa boqolaal ufi buu la siman yahay ama kaba sii wan yahay marka xukunkiisaga kaga awlaysan oo dee bal maalan ciddii qiyaas meelahan inkiraysa oo kale iyo khaasatan dee ibnu imaamka ibnu xasin oo kale iyo dee waa umuuro aada u yar qariiba bal markaa iyadaa kaga awlaysan marka tan oo kale maxaan garanaynaa oon hubnaa markay noqoto xaaraamnimo darbi oo kale ama in ka yar darbi oo caydooda oo kale iyo waxyaalahaasi inay xaaraamnimadii kagaba awlaysan tahay o kaga mudan tahay ufin oo kale waa markaa cillo uma baahnin ee waa ilxaaqa halkani wax farqiga udhexeeya ma jiro bal tanaa kaga mudanba weeye waxaaba laba mid a wa ilxaaqi maa duun markaa wa ilxaaqi maa duuna alqindaari qindaar waa maal aad iyo aad u badanun barhkood baa kun iyo laba boqol oo misqaal yidhaahaa barhkood dee wax ka weyn bay yidhaahaano dee harag dibi oo kale wixii buuxinaya adugu waa maal aad iyo aad u badanun ka soo qaad qindaar wixii ka yaraa oo la haleeshiiyo wa fuuqa dinaari dinaarna kaba sarreeyey bihimaa qindaarkii iyo dinaarkii la haleeshiiyo fi ta'diyati gudashada min bacdi ahlilkitaabi dadka ahlukitaabkaa barhkood xaggii kaba ahatay oo ciddii dee taa ku aamintay ay u gutaan ama ay celceliyaan idaa tumina calayhi haddii lagu aamino fil awali ka hore waa qindaarkii uu gudanayo bixinayo walmadli inaanu ruuxii siinahayn dee inuu ka tegi waayo mooye celcelinayu kolba leeya ugu soo noqo oo min bacdi min bacdi ahlilkitaab kaba ahaatay fi saaniika labaad oo waa dinaarka macnaa waxa weeyaan waa aayaadkii suuratu aalu cimraan inooguba sugnaa ee ilaahay inoogu sheegay kuwa nimanka ahlu kitaabka oo waxaa kaba mid ah ee ku haddaad ku aaminto qindaar waa maalka aada iyo aada u badan yu-addihi ilayk waad ku aamintay adigoon wax kale markaad u timaado markiiba farta kaa saaraya marka taasoo kale maxaa meesha jaalo qiyaaskii baabka awlo noqonayay ninkaa bal haddaynu sooba yarayno bal aan dinaarkiiya wax mithaal kale ku soo qaadno labadiiba aan haddaan sbaal dhigno mid ilaahay wuxuu inoogu sheegay haddii dinaar ruuxii lagu dee u dhiibtay ee isagii ku aaminayba inaanu siinahayn dinaarkii inuu ka dultegi waayo uun mooye ilaa maa dumta caleyhi qaa'iman ka soo qaad waa ruux boqol dollar loo dhiibtay oo ruuxii celcelinaya uunu aan siinayno dee inuu yidhaaho ninkani kaama tegaya ama kama lug baxaysa mooye si kaleba aan ammaanadii u gudanahayn iyo ku loo dhiibtayba ka soo qaad toban kun oo dollar oo markii loo yimiba wixii gacanta ka saaray haddaba kaa xoolaha badan lagu aaminay bal haddii dee lagu aaminay intii yarayd miyuu ku bakayla miyuu damc ka gelaya kama gelayo ninkaan xoolo badan damc ka gelin wixii yaraa damc kama gelayo dee ninkii dinaar damac ka galay ee in laga tegi waayo mooye aan bixinayna wixii ka badnaa haddii lagu aamino ninkaasi damciisu ninka dinaar damcay ma boqol dinaar ama kun dinaar baabuu markaas isaga uu badbaadinaya marka arrinkani maxay tahay labada xaalaba waa xukunkan kaa kale waa min baabi awla ayay noqonaysaa bal markaa taas oo kale qaybtan oo dhami waxay noqonaysaa wixii maskuutu canuga laba inoo noqon mid waa manduuqi midna waa maskuutu canhuga wax laga aamusay kii maskuutu canugaabaa xukunka kaga awlaysan kii manduuq ahaa welibana inaan farqi u dhexayn oo waxaan yaqiininayno oo aan shaki kuba jirin kaasi waa qayb laba ma kii kaana uu ahaday almaskuutu canhu kan lagaba aamusay musaawiyan mid la siman lilmanduuqi manduuqa fi lxukmi xukumka kulama siman labaduba waxaan leenahay waa baab mafhuumu lmuwaafaqa horta laakiin mafhuum muwaafaqa maanta qiyaaska jeriga qiyaas qadciya qiyaas fii macna alasli intiiba inoo noqonaya waayo waa tacbiiraadkii culimada qaar ay ka kala cabireenuun wixii kan laga aamusay uu noqday musaawiya lilmanduuqi fi lxukmi xukumka kula siman maca alqadci iyadoo la goynayo oo la yaqiininayo binafyi lfaariqi wax faa u dhexeeya labadan inaanu jirin wadalika ka ilxaaqi qiraaqi maali lyatiimi kii agoonkaa xoolihiisoo la qarqiyo biyo lagu markaa dee qarqiyo iyo wa ixraaqihi gubitaanka maalkii yatiimka la gubo la haleeshiiyey biaklihi cunitaankiisa la cuno fi taxriim macnaa qur-aankii waxay noogu sugay in aladiina yakulna amwaala lyataama dulman dee waxa weeyaan kuwa xoolaha agoomaha gardarro u cunaya dee inay cadaab weyn iyo waciid weyn baa meeshii u yaalay haddaba in naskii wuxuu inoogu yimi oo manduuqi ah cunitaankii xoolahan la cunayay ee hadday dhacdo inaanu ninkuba cunin ee uu markaa biyo kaga qarqiyo adigu ka baabi'iyo uun iftilaaf kale un ama xoolihii uu kaba gubo dee farqi uma dhexeeyo wax farqi oo dhexeeya ma jiro xoolihii tanna waa itilaaf tanna waa itilaaf markaa farqi udhexeeya ma jiro laakiin xaggii itilaafnimada maanta itilaaf baa labadiiba kooda sugane cunidiina itilaaf baa ku sugan gubidii u iyo marka uu kaba gubayna itilaaf baa ku sugan labadii itilaafna way simanyihin laakiin maxaa go-aan yaqiin ah qaci ah inaan wax farqiga udhexeeyaa jirinoo de markaa waxaynu ku kala farqino oon idhaahno kana waa xaaraam kana maya xukum kaluu yeelanaya meeshii ma taalo labadiiba itilaafkii baa taal kana waa xaaraamti un kana waa xaaraamti un haddii ka naski uu kuba yimi kana macnihiisii buu leeyahay wax farqiga udhexeeyaa ma jiro waana kula simanya waana yaqiintani balkaasna waa noocaasoo labadaasuu noqonayaa bal markaa weliba labadana waa kii qadcigahaa danigu waa ka duwan yahay oo kolkol iyadoo nafyulfaariq jiro ayuu haddana ixtimaal meesha jira ama dani imanayaan balkaasi waa alqiyaaskii qadciga ahaa dee waana ta aan idhi bal umuuraha kalena aan sheegnay aan kuba idlaaqi karno alqiyaas daniyu qiyaaskii daniga ahaa alqiyaasu daniyu huwa isagu maa kii weeye ixtiija fiihi loo baahanayo ila albaxhi baxhi can ilcilati ciladii aljaamicati kulminaysay asalkan iyo faracan waa cila dee qiyaaskii horeynu kaba soo baxnay weeye ka ilxaaqi ilarusi beriiskii oo la haleeshiyo weeye bilburi qamadida fi taxriim aribaa ribada taxriimkeeda lagu haleeshiyo laakiin maxaa ilxaaqii keenay waa bijaamici ilkeyl miiskan bal haddii inuu makiil yahay ama madcuum yahay adigu waxa weeye wax kale maahe kaa horena cilaba maynaan u baahnayne waxaan lahaynuun dee masaladani waxay tan kaga duwantahay maba jirto waana ama iyadaaba xukumkii kaga awlaysan ama way la simantahay markaa cillo aan idhaahno cilladan baa jaamicii meeshii ma taalo kan kalena waa kii cilada u baahnaa waa qiyaaskii dee bal qaybihiisana aan arki doono ama ciladu ha jir cilo dee ha noqdo qiyaasu cilla ama labada qaybood kale inoo dambeeye waa noocaa kaleo kaa horen kaba soo baxnee shuruudda lahaa ee cillo jaamici ay jirtay dee waxa weeyaan qiyaas dani kolko ayuu noqonaya kolkol isaga naftiisu dee markay ciladu musaraxo ay tahay naski ee tii kalena in laga helaya ay noo caddahay waabuu geli karaa baabkaa kale fataxasalo waxaa inooga xasilaya min haadaa arrinkan imika aan soo sheegnay lililxaaqi dariiqataani macnaa inuu u sugnaaday ilxaaqii waxaa taa inooga soo xasilay ilxaaqan ama haleeshin imika eg waa farac aan asal haleeshiino laba dariiqu leeyo laba dariiqaan ku haleeshin karnaa ujeeddadu asal xukm inoo lahaa farac inaan xukumkiisii siinoon haleeshiinaa laba dariiqay leedahay ilxaaqun binafyi lfaariqi waa ilxaaq aan ku haleeshiino inaan wax farqiga u dhexeeyaa jirinoo daabidkiisuna waxa weeyaan waa in lagu kaaftoomayo in inaan wax faarqi udhexin jirin ee aaninaan cillo u baahnayn doondoonkeed iyo wa ilxaaqun biljaamici wax labadoodiiba aan ka wada herayno oo ciladiya inaan ku haleeshiino waa nooca hore dee ila xalayba kusoo jirnay taqsiim kale taqsiimu lqiyaasi biictibaari tasriixi bilcilati wa cadamihi qiyaaskii oo loo qaybiyo marka la feero la fiiriyo xagga caddaynta la caddeeyey cilladiisii ee nasba inoo caddeeyey iyo inaan cilladiisii la caddayn masalan haddii dee qiyaaskan aan imika arkayno ama qiyaaskiibaa muxuu jira mid cilladiisii nas kuba yimi oo nas baa inoogu yimi inuu xukumkan cilladiisu taa tahay cilladiibaaba la sheegay oo la caddeeyey xukumkan keenaysay waa mid oo markaa waa markaa cilladiisu ay mansuusaba ay tahayba taas baa inoogama noqon ama lagu caddeeyo dee waxaana xukumkan ina cilladan ay leedahay midna cillada nafteedii lamaba sheegin laasimkeedii ama wax iyadii inoo tilmaamayun baa la sheegay bal umuurahaas iyo qiyaas kaloo shabaha bal kolbaa halkaa shabaha la geeyaa kan dee ilxaaq markaa nefyulfaariq ay barhkood keenaane bal umuuraha weeye lakiin umuuraha tafsiidkooda inoo iman doonaa yanqasimu wuxuu qaybsamayaa alqiyaasu qiyaaskii bihada lictibaari ictibaarkan dambe ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood kow qiyaasulcilati cillo qiyaaskeed oo qiyaaskaa qiyaasulcillo lagu magacaabayo wahuwa maa jumica fiihi waa waxa laysugu geeyey waa asalkan iyo faracan bilwasfi wasfi almunaasibi u munaasib munaasib ah oo xukumkan u munaasiba almushtamili kulansanaya cala almaslaxati maslaxo asaalixati maslaxadaasoo u suubanaysa litartiibi alxukmi caleyha in xukum uu halkan kaba ratibmo taasoo kale ujeeddadu cilladii koley dee waxay yidhaahanba waa wasfi daahira oo mundabida macnaa aan dabdin karno isaga kulansanaya maslaxadan aan odhan karno xukumkan baa kaba ratibmaya ama dee taas ama xikmadii aan odhan lahayn iyadaa xukumkan keentayba kulansanaya taas bay cilladu ay tahay haddaba wixii taa la isugu geeyey qiyaas cilaa la ydhaha haddaan si kale uba dhigno kii cilladiisa ay mansuuso inoo ahayd ee cilladiisa laynoo sheegayno sinooguma yimidna qiyaas cilluu noqonaya muxuu misaalkii kaba dhigay wadalika ka qiyaasi nabidi nabiidkii oo looga qiyaas qaato weeye cala alkhamri khamradii bijaamici aliskaari sakhraamintan khamrada ku sugan ee khamra ay wax sakhraaminayso dee nebiidkiina waa sakhraaminaya marka maxaan uga qiyaas qaadanoo keenay iskaarkan haddaba iskaarkani maanta waa wasfi u munaasiba xukumkani inuu kaba ratibmo maslaxana waa kulansadayoo arrinkan maanta wasfigan kaba dhashayee mancin iyo waxan in laynagaba xarimay ah maxaa ku sugan maslaxatu xifdi alcaql maslaxadii ku sugan waa caqliga dadka ee dee ay bash aynu kagaba soconay xayawaankii kale in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo ikhtilaal iyo fasaad caqligii kuba yimaada marka taasoo kale waa maslaxo weyn oo keenaysa xukumkani inuu u munaasib noqdo taxriimkiiyo waxii caynkaasa in laysuba diido dee nabidkiina waxaan kaba helayno balkaas waa qiyaasu cilla qiyaasu dalaalati qiyaas kaleo qiyaasu dalaala ay yidhaahaan wa huwa isagu maa kii weeye jumica fiihi lagu jamciyey bayna alasli waalfarci asalkan iyo faracan bima yadullu wax tilmaamayo ina tusayay cala alcilati ciladii oo iskaarku ciladii buu ahaa ma wasfigii munaasibkaa buu ahaa labadii kaasaynu isugu geynay waa qiyaas cila ciladii baaba dee inoo cadoo waa cilada nafteedii amaa kan kale ciladii lama sheegin ee wax ciladii tilmaamaya oo ama ciladii ka laasimaya ama asar ay leedaho kaba ratibmay ah ayaa meeshii la sheegay wax ciladii adigu ka laasimayo malsuumkeedii ama asar ciladii ka ratibmaysa cilada nafteedii maaha kaasoo kale wa yurshidu ilaahay kuba tusaya taas baa la yidhaha qiyaasu dalaala oo markaa waxay noqonaysaa qiyaasu dalaalo ciladii lama sheegayo waayo haddii cilada la sheego qiyaasu cillihii buu isu rogayaa arrinkana laba qiyaas baan haynaa midna qiyaasu cillo la leeyahay midna qiyaasu dalaalo taas la leeyahay oo qasiim buu u yahay qiyaasu cillihii lama sheegayo laakiin markaa maxay tahay ciladii lama sheegaye waxaa la sheegayaa wax ciladii inoo tilmaamaya ciladan buu laasimaya had iyo goor aanu kaba hadhahayn ama waa ahar ciladaasi ay lahayd oo kale ama waa xukumkii ciladaasi ay lahayd adigu umuuraha iyadna ciladii tilmaamaya ee aan cilada nafteedii ahayn ayaa aynu isugu geynaynaa marka maxay tilmaamaysaa wadaagsigan ay wadaagsadeen asalkan iyo faracani waxaan asarkii cilada ah ama xukumkii cilada ah ama dee cilada malsuumkeedii ay wadaagsadeen muxuu keenayaa inay xukumkiina markaa wadaagsadaan dee inay ciladii wadaagsadaan ay waxaani laazimaysay dabadeedna uu ka dhasho halkaa inay xukumkii wadaagsadaan buu keenaya bal mithaalku inoo sheega aan aragno wadalika ka qiyaasi nabiidi nabiidka qiyaaskiisa weeye cala alkhamr khamradii looga qiyaas qaato bijaamici raa'ixati alkarihati urtan xun ee dee ku sugan taas jaamiceed iyo wa shiddati shiddadan waa dee quwadan had iyo goor keenaysa ruuxa darabkan iyo sakhraamidda ku keenaysa addaalati cala alcilati ciladii tilmaamaysay wahiya aliskaaru macnaa waxa weeye markii hore haddaan idhaahno ee nabiidkii aan khamradii uga qiyaas qaadano oon idhaahno sababtuna waxa weeye dee waa iskaarkan kanna ku sugan kanna ku sugan qiyaasu cilli inoo noqday ee halkii aan iskaarka ka lahayn ayaa waxaan nidhi nabiidkii wuxuu la mid yahay khamradii waayo dee urtan xun ee laga uriyo khamradiibaa isagana laga urinaya urta markaa ciladii maaha laakiin dee had iyo goor iskaar hadduu jiro urtaas wuu jiraa iskaar hadduu jiro ciladiibaa laazimayso marka waa daliil ciladu ay leedahay oo markaa waxay noqonaysaa haddii dee ciladama ay wadaye me asarkan ay wada yeesheen iyo laasimkan urtan xun ciladiina way jirtaa kolle dee ciladii jirtana xukumkii bay wadaagsanayaan taas bay noqonaysaaoo muhimku ciladii baan la sheegin ee wax iyada had iyo goor aan ka hadhahayn oo cilada la socda oo waxyaalihii kaba ratimayay ama laazimayay ama xukumkii ciladaasi lahayda taas baynu sheegnay halkan cilada ka sheegi layn taas baynu jaamici kaba dhignay kaa qiyaas dalaala laba odhanaya qiyaasu fii macna alasli waa mid kale uu inoo soo celiyey oo waa in marka la eego ciladii in la caddeeyey iyo inaan la sheegin uun waa iyadna mid lagu magacaabaya fii macna alasri tan waa arrinkan iminka aan ka soo baxno waxaan ugu joog joogsadaa maba jirto waa qiyaaskii jeliga ahaa waa qiyaaskii aynu soo marray dee ama mafhuumulmuwaafaqaan nidhi shaafici cibaaradiisi weeye imaam shaafici baa noocan ka cabira alqiyaasu fii macna alasri aimada qaarkoodna qiyaasaanba way diidan yihiin oo waa mafhuum muwaafaquun bay leeyihin waayo xukumkuna isaga min baabi awla ama musaawi buu noqonaya wa huwa isagu markaa kaasi maktufiya fiihi wixii lagu kaaftoomay weeye binafyi lfaariqi wax u dhaxeeya oo kala saara oo almu'asiri fi lxukmi xukumkiina raad ku leh kolkol baa dee mu'asir lasoo saari kara me faariq lasoo saari karaa laakiin abwaabta qaarkood oo kale dukuuro iyo unuusa marka baabka cidqiga la joogo farqi ma jiro oo kale haddaan waa dheeriya kani waa gaaban yahay oo kale tuul iyo qasarna iyadna wasfi dardiyuu noqdaayo ta'hiir ma laha xataa haddii dee waxa uu jiro aan wasfi aan ku kala farqin kareen laakiin aan raad lahayn halkan waxba ma yeelayo ee wixii xukumka bedeli kari lahaa raad ku yeelan lahaa ayuunbaa meeshii imanaya haddaba kii isagu lagu kaaftoomay cillo lama doondoonin weeye kaa hore cilaynu doondoonnay ama ciladii aan caddayno ama asarteed ama laasimkeed iyo waxa aan qaadanabe kan laakiin cillo ma doondoonayna maxaa lagu kaaftoomaya dee tan iyo tan maxaa udhexeya wax udhexeeyaa ma jiraan marka hadduu kani baatil ha kanna waa baatil hadduu kani xaq ha kanna waa xaq uun weeye بنفي الفارق المؤثر في الحكم وهو مفهوم الموافقة كاسوى مفهوم الموافقة والقياس الجلي مركز قياس جلي نوالا أورن مفهوم الموافقة لأورن القياس في معنى الأصل بالأورن وذلك قياس الأمة على العبد أدونتي والله قياس قاتبه وي أدونكي في تقويم حصة الشريك كي إسو روح كلال لها قيبتي أولها oo la qiimeeyo calaa shariikii ninkii shariigiisa ahaa korkii laguma qiimeeyo almuctiqi xoreeyey nasiibahu nasiibkiisa macnuhu waa maxay waxaa axaadiis ay noogu sugan saxiixayn dhacday haddii dee waqtigii addooma jireen weeye nin oo addoon iyo nin kale laba nin ay wada leeyihin oy shuraako ku yihiin oo midkood qaybtiisii uu xoreeyo uu xoreeyey kii kalena qaybtiisii ma xorayn had iyo goor sharciguna xoraynta addoomaha waa u dadaalayo dariiq kasta oo lagu furi karo waa kuba furayay marka maxaa meeshii sharcan meeshii imanayay wax siraayo la ydhaah xornimadan uu qaybtiisii xoreeyey qaybtii kalena way gaadhaysaa isagoo kana ikhtiyaar u lahayn kana ikhtiyaar u lahayn laakiin dee ninkan kale kol haddaanu ikhtiyaarkiisii waxaan xoolihiisii buu ahaaye aanu kuba bixin waa la qiimaynaya qaybtani maxay noqon lahayd qiim ahaan ku noqon lahayd kii qaybtiisa xoreeyaa la saaraya hadduu leeyahay weeye uu karayo isaga weeye waa inuu qaybtii ninkii kalena bixiyo addoonkiina sidaa ku wada xoroobo haddaba xadiidka addoon baa kuba yimi dee addoontiina wax farqiga udhexeeyaa ma jiro addoon iyo addoon waa islaama mid haddii addoon la xoreeyana oo ninkii qaybtii xoreeyana arrinkanaa imanaya xukumkan siraayadii marka halkan maxaa macilaan doondoonaynaa asal ahaana baabka cidqiga marka la joogo ee dukuuriya unuusa farqi ma keenaan oo ma laha ta'siir ma laha dee abwaab kale marka shahaado kaloo shahaado la joogo iyo wilaayo la joogo iyo taasiir way leeyihin laakiin baabka cidqiga kuma laha marka maxay noqonaysaa dee addoontiin iyo addoon wax u dhexeeyaa ma jiro kol haddaan wax u dhexeeyaa jirin addoontiina siraayada way ka imanaysaa intaasba weeye uma baahnin markaa cillo imika halkan inaan soo saarno qiyaasu shabahi wallah subxana wa tacala aclam